fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku nool magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle iyo deegaanada hoos yimaada kuwaas oo go'doomiye magaalada wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabelle cumar maxamed cumar ayaa dhallinyarada ku nool jowhar ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dadaalada lagu doonayo wax ka qabashada fatahaadaha webiga ee xilligan taagan dhallinyarada wax baratay ayagana waxaan faraa ama aan ka codsanaynaa inay ku dadaalaan sidii ay barnaamijyadaas ay u faafi lahayn dhibaatooyinkaas soo noqnoqonayo oo aan maamul keliya lagu sugin in webigaas wax laga qabto cid walba wax baratay waxaa muhiim ah dhibaatada meesha jirta inay ayada ka sheekayso cid walbay dhihi karta ciddaasaa wax ka qaban kartana ay geersiiso maadaama aan nahay dhallinyaro soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada hirshabeelle hirshabeellena ay nasiib u yeelatay mar waliba inay kusoo fatahaan biyo xafladdan waxaan kaga faa'iidaysanaa dhallinyarta inay u istaagaan sidii ay u caawi lahaayeen walaalahooda ay gaartay dhibaatada sidaad ogtihiin fatahaaddan hadda socoto wax badanay waxyeelaysay oo ilaa iyo hadda waxay biyihii kusii socdaan waddadii magaalada muqdisho aadaysay oo jowhar iyo muqdisho inuu kala oo kala go'san yahay marka sidaas darteed waxaan kaga faa'iidaysanaa waxaad dareemi kartaa biyahaas xowliga ku socda ee intaasoo dhul soo mara dhibaatooyinka ay soo geysteen dadkii xoololeyda ahay beeraleydii macala dadkii magaalada deganaa ataa aafweynay u geysatay oo beerahoodii ay soo dhibaateeyeen sidaas darteed marka waxaan leeyahay ilaahay dhibka ha naga qaado dhallinyartana ha noqoto dhallinyaro jirtoo joogto marka wax badan oo hadda aan sheegayno male waxaan idin leeyahay gacmaha aan isqabsano aanu ku dadaalno sidii dadkeena tawaalaysa ama dhibaatooyinka gaartay aanu caabin lahayn bulshada ku nool magaalada jowhar ayaa u istaagay sidii biyaha webiga shabeelle ay ugu difaaci lahaayeen xaafadaha qaar ee magaalada xilli mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabeelle ay wadaan dadaalo lagu xakameynayo fatahaadaha webiga shabeelle